raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsudayaal maalin fayla weliba ka dhowaada sanaah barnaamijkii xog waran oo xilyadan haatan ku baratan idaacadda raadiyo baydhabo aan taawadahasin marsiida maalin fayle dhegaystayaal si kas isinin dhegahaytan idaacadda maqalshee siindeerahaya dhammaantiin si kasta idaacadda maqalshee siindeerahay walib waa maalignimo ta axsabte u taariikhda milaadigana waliba ee ka beegantaa labaatiyo shanta bili sagaalaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka qodobada barnaamijka xog waran isinka dheegi doontan dhugunsadayaal maalignimadan waliba ku mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo magacaabis sameeya magacaabistaas madaxweynaha uusi sameeya ayaa ka dheegi doontaan iyadoo faahfaahsan dhugunsadayaal magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya geeka welibaa kudhiyey qarax qaraxaasay oo saameynka waaladii ee magaalada saaslimadana khasaare shalgadiisan deersiyey dad shacabe oo walban galabsan oo maraayay meelo qaraxa kudhiya barnaamijka dhegaystayaal siinka hayna saaslimada qodobada kale ee barnaamijka xogwaran isinka dheegi doontaan weliba ku mid ahaa dowladda kenya weliba markaas dadaalanka jarte intii ee hor surunta kiiska badda ee soomaaliya iyo kenya ku dhexeeya haddaba qaar kumidda shacabka soomaaliyeed iyo ku hadalay arrintaas oo falcelin xoogleh kubiya barnaamijka dhegaystayaal siinka hayna dowladda morocco iyo weliba markaas hagadatay diyaaradaha darooniska ee turkiga dalshiilka farsameeya meega diyaaradood barnaamijka siinka hayna ergiga maraykanka ee geeska afrika oo ku wajahan suudaan maalmo kureed markii fashilmi afgembigii dalkaasay kudhiya qodobadaas iyo qodobadii kala haniya kor iyo barnaamijka xog waranka dheegi doontaan dhugunsadayaal anoo e maxamed cali iyo barnaamijka siin la dareersii doono hagaagka dhegaystayaal maalin fayla qodobkan ka horeeya weliba uusa nagaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen weliba uusa magacaabay garsoo guddiga adeega garsoorka koonfur galbeed iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka baay wareegtada kubati madaxweynaha weliba warbaahinta la wadaagay agaasimaha madaxtooyada warfaafinta maxamed cali ibraahim
bismillahi raxmaan raxiim maanta taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka setembar labada kun koob iyo labaatan ujeedo magacaabid guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka baay xeer madaxweyne tiranumarkiisuu yahay eber eber konton iyo todobo shan iyo labaatanka setembar kuna saabsan magacaabid guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka baay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed qodobkiisa afartan iyo sideedaad farqadiisii koowaad markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu tixgeliyay aqoontii waaye aragnimada mudanaha ajabada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan qodobkiisii koowaad magacaabid guddoomiye laga bilaabo maanta taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka setembar labada kun koo iyo labaatan wuxuu madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen uu u magacaabay mudane isaaq maxamed isaaq in uu noqdo gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka baay heerkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdigaren uuna saxeexay dhanka kale madaxweyne cabdicasiis oo ah madaxweynaha koonfur galbeed ayaa soo saaray xeer kale oo kuma- ku saabsan magacaabid guddiga adeega garsoorka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo runtii baahi badan ay u qabeen dadka dega deegaanada koonfur galbeed xeer madaxweyne tiro nambarkeedu yahay eber eber konton iyo sideed shan iyo labaatanka setembar labada kun koo iyo labaatan kuna saabsan magacaabid guddiga adeega garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa afartan iyo sideedaad farqadiisii koowaad qodobka toddobaatanaad farqadiisii labaad markuu tixgeliyey tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu soo saaray xeerkan oo ah qodobkiisii koowaad magacaabid guddiga adeega garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed laga bilaabo maanta taariikhda ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka setembar laba kun koo iyo labaatan wuxuu madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen uu toddobadan xubnood u magacaabay guddiga adeega garsoorka oo ugu horeeyo number kow axmed cali muuse gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya labo aadan mukhtaar shuuriye xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saddex abukaate derow ibraahim xuseen afar abukaate abuukar xuseen xasan shan abukaate abuqaadir cali macalin lix mudane sheekh cabdiraxmaan macalin cabdulaahi todobo mudane shariif maxamuud sheekh xasan qodobkiisa labaad ayaa ah dhaqangalkan ayaa noqon doona mid ansaxa marka uu saxiixo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen wuuna saxiixay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa tahay dhegaystayaal barnaamijkii weliila dareertan dowladda kenya weliba heegan sar anka jarte weliba markaas heegan sar anka jarte xukunka maxkamadda caalamiga ee cadaaladda i c j oo bilon gudaantee lafadaha iyo ero bilaha dareerta in laka dhawaaqa taasi oo ku saabsan muranka badweynta indiya ee lamada deris soomaaliya iyo kenya maxkamadda i c j iyo weliba go-aanka ka dhawaaqase tumi lamada oktoobar iyadoo afjaro doonta daacwadda muddada dheeray ee dhexay lamada dal maxkamadda iyo weliba go-aankun kasalay doonta iyadoo cuskadaas heerarka caalamiga dhammaystirka xuduudaha badeed ee kula shalqeebiyo soomaaliya iyo kenya ee badweynta indiya wakhtiga xukunka iyo weliba kabeeganta sanad guuradii tobanaad ee markiha ka wareegatay markii ciidamada kenya iyo hagalan gudaha soomaaliya si oon la dagaalaman dagaalamayaasha al-shabaab oo qeybo kumada kenya xitaa ka dagaalamo wargeyska afka dheer ee the nation ee hakabow dalka kenya weliba ku warmay in kenya iyo aqbali doono xukunka maxkamadaas markii ka dhawaaqda kureed oo ku saabsan go-aanka lamada dhinac haddaba qaar kumida shacabka soomaaliyeed iyo aragti kudhiibadiye iyo aragti ku dhiibadi kiiskaas iyo sidan aragaan maxkamadda go-aanka ha ka baha doona bismillahi alxamdulilah rabbi alcaalamiin magacaygu waa yuusuf aadan rajada ay soomaaliya qabto waa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic shan macnaha boqolkiiba sagaashan boqolkiiba boqol wey rajada macnaha aan ka qabno inaan maxkamadda i c j go'aanadeeda inay soomaaliya heshay baddeeda dadka soomaaliyeed marka waxaan talo ku siinayaa dhammaan qadiyadaha aan waxa annaga aan xaq u leenahay oo ay dowladaha reer galbeedka ee kenya ay muruqa lagu geliyeen waxay u baahan tahay arrinta noocaas oo kale markay taagan tahay macaarad iyo muxaafadba in loo madoobo dadka soomaaliyeed na mataqaanaa dowladnimadiisa mataqaanaa isheeg in la badbaadiyo waxyaabaha yaroo khilaafaadka oo dhexdooda ku jiran ay xallistaan si manaha awood iska celin karta kenya iyo gardarradeeda loo helo oo ciidan soomaaliyeed oo xooggan loo helo waxaan rabaa soomaali inay u midowdo qadiyadda iyada meel kastoo joogtaba bismillaah magacaygu waa maxamed i c g waxay sheegtay labaiyo tobanka oktoobar inay soo saari doonto natiijadii dacwadda badda waxaana ka rajaynaynaa hadduu alle idmo haddii aannaha shacabka soomaaliyeed guul baan ka rajayn doonnaa iyo in baddannadii ay noo xukunto haddii ay dhacdo in badda noola xukumana dowladda soomaaliya waxaan leeyahay had iyo haadsate ciidan badeed oo xadduudaha ciidan badeed oo xadduudaha ilaaliyo seesu mar dambe u soo laaban kenya inay la damacayso magacay waa mahad daawud maxamed een, waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho Een, haddii aan ka aragti dhiibto een, hadal ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j een, een, waxaan leeyahay een, horta aan ku faraxsanahay Een, waxaan u rajeynaa maxkamaddu in ay cadaaladda soomaaliya meeshii ay ka mudnayd in ay siiso Een, dowladda soomaaliyana waxaan ugu baaqi lahaa inay samayso oo ay dhisto ciidan een, badda ah oo difaaca een, badda soomaaliya kenyana waxaa ugu baaqayaa inay fargelinta soomaaliya ka dayso oo dhanka badda ah بسم الله الرحمن الرحيم آه، محكمة عدالة waxaan ka rajaynaynaa maadaama aan xaq u leenahay ee kenya nagu haysato gardarro ay tahay xadgudub ah inay soomaaliya u xukunto saas daraaddeed waxaan ka rajaynayaa shacabka soomaaliya dowladda soomaalida waxay ku farxi doonaan in kas in laga rajaynayaa hadday isku daydo in soomaaliya xaqeeda u xukunto kenya gardarro taasoo shacabka do- soomaaliya aysan aqbali doonin dalkooda iyo ciidooda iyo sharafkooda umma- ummadda soomaaliya ay difaaci doonaan dhallinyarada soomaaliyadana waxaan ugu baaqaa meel kastay joogaan dalkooda iyo shacabkooda ay ilaashadaan waxyaalaha yaryaroo la rajeeyaan insha allah waxaan rajeynaa iska dhammaan doonaa insha allah assalaamu calaykum waxmatullahi wabarakatu
maalin fayla dhegaystayaal ankeeraan siyeed qof yaa muuday sagaal kalena ka dhaawacantay kureed qara xoogan oo kudhiya isgoyska ceelgaabta ee afaafka hore ee madaxtooyada magaalada muqdisho qaraxa welibana adeegsaday baabuur lea boqor howlaha kabooya welibana laka qarxiyey barkontarool oo laka ilaaliyo madaxtooyada dalka oo anjarta hal kilomitir kooxda al-shabaab yasi rasmi aan sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas dhinaca kalena qoraal ha kubay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya weliba tacsiilanka daray qoyska iyo ehlada asxaabtiya ka amuudi ee been naxariisada hibaaq abikar xasan oo kumid haytay la taliyaasha arrimaha haweenka xuquuqul insaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kumid haytay shakhsiyaadkii ka amuudi qaraxii kudhiyi geeka magaalada muqdisho afhayeenka ciidamada beliiska soomaaliya gaashaanle maxamed xasan iyo warbaahinta la hadlay usoona ku warbiyey khasaaraha goobta ku dhaladay waxaa saaka aroortii abbaaro afar saac iyo afartan iyo sagaal daqiiqo qarax gaari ka dhacay isgooska ceelgaabta gaar ahaan barta lagu jeekimo baawuurta aadda dhanka madaxtooyada iyo huteelada ka agdhow Ee, baawuurtaas xilligii ay u diyaargaroobayeen in la jeekimo ayaa waxaa soo dhex galay gaari karoon ah oo uu watay nin naftii halliga ah gaarigii ayaa ku qarxay barta wuxuuna dhibaateeyey habbaha ugu darnaatee hooyo sidata laba carruura midna saddex jir yahay midna afar jir yahay oo baawur ay wada saarnaayeen ku wada basbeelay hooyadii iyo labada carruurta ahba dhimashada guud waxay la egtahay siddeed qofood ee, toddoba qofood oo rayid ah iyo qof ka mid ah ama askari ka mid ah taraafikada booliiska soomaaliyeed oo asagana u taagnaa jagboyntiga inuu kala hago baawurta soo gashay iyo midka ka baxa dhaawacun wuxuu gaarayaa sagaal qofood waxaa jiri kara dad ay la carareen eheladooda ama baawuurtii ka agdhoweed xilliga uu qaraxa dhacayay laakiin inta booliiska soomaalida uu goobta ugu yimid oo xaqiijiyey waa sagaal qof waxaana xidhiir la samaynay isbitaalada oo ayagana noo soo gudbin doona goordhow riboodka asagoo dhammaystiranna dib ayaan idinka soo siin doonaa waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ayaan uga tacsiyeenaynaa sababtoo ah waxa loo socdo ma ahan askari ma ahan xarun dowlo ma ahan meel ee, gaar u ah dowlo ee waxaa halkan ku basbeelay waa hooyo sidatay laba carruura oo u socotay m c h-ka dhabarkayga ah oo u socotay talaal ayaa goobta ku dhintay kuwaasi maxaa loo aanayn karaa waxaan leenahay ummadda soomaaliyada baraaruga iskana ilaalsha cadowga ammaankiinna idinka sugta ammaanka ma ka mid aha waxyaabaha laga gorgortamo bulshada soomaaliyeedna waxaan oga digaynaa inaysan ka gorgortamin ammaankooda oo ayaga ay sugtaan ciidanka booliiska soomaaliyeedna soo siiyaan xogaha ay hayaan insha allah ma ahan geeridan goobta ka timid mid qusaynaysa dowlad gaara ama qof gaara waa tacsii qusaysa ummadda soomaaliyeed sababtoo ah hooyey laba carruura ninkii ku basbeeliyaalka uma socdo qof gaara
waa hagaaka dhegaystayaal barnaamijkii la dareertan xiliyadan haatow markii la hadeer weliba ninku baratanaa in barnaamijka qaybtana sinyada una isla eh, baashalna heesta halkudhigsha weliba waa horta ay mas-uulka ah weliba kuluuqayay kooxda qayladhaan hortayaa mas-uulka ah waa erayadii laxankii codkii jooqla shiro jaamac ciyaar jecel waa muusikadii maxamed karaama waa iskudabaridkii ilaal muuse neero iyo labakaclayntii kooxda khayladhaan studio karama london u k
Mala ka kare, oh, mila dora wa, oh. oo fudud dargaayo mar aan cashuur bixin ayasoomayeebo ismida intaa waade odayaa masuulka odayaa masuulka wariyaa qaraha masuulka mise daryaren maanta mustaqbalkiyo
waa hagaag dhegaystayaal meel ka dhaafno heesta dhextaalka barnaamijka hortaya mas-uulka qaraxyada dhacaya barnaamijkii la dareertan dhegaystayaal qodobka kalena weliba uusa nagaday morocco iyo horaantii bulon welibay hadeeray dalashay diyaaradaha dagaalka ee duuliyaha aan la hayna ee drones galangardow waana lakafar sameeyey turkiga sadiiha weriidii wakaalada wararka e f b waana ku-xigatay warbaaxin maxali oo laka magacaabo farmark warbixintii weliba sidoo kale baahiyey dhowr warbaahin oo maxali ah weliba weliba markaas aruntunku ese iyadoo toddobaadyadii lahdhaafay xiisadan dhexayta morocco iyo dalka dariska leh algeria lamadan dal iyo inta badan weliba iskahayna dhullakamurunsanya oo saxraha galbeed iyadoo algeria bili agoosta xiriirkan jartay morocco saaslimadaya sheegday in daandaansiya wadda morocco saaseyna weliba la eray qoraalha kubay algeria xidhiirka lamada dal yaa mar kale sii xumaaday toddobaad kureed markii algeria iyo arbaadii ka dhawaaqday in hawadii ay hiritay islamarkaana duulimaadyada rayidka iyo hang militariga hawad hangmaro korno oo leta dowladdaas sida iyo siduu sidii baahidii warbaahinta laka magacaabo farm rock boqortooyadanka taala galbeedka africa wayo weliba bil abriil dalka turkiga ku dalbatay tumii saddex diyaaradood oo droniska nooca langorodow byrect d b two iyadoo bilung iyo heli qaybtay inkoreegtay diyaaradaas laakiin qaar kalena weli andhamiyin hayeesh balse weliba markaasi ay sheegday warbixinta in saraakiisha ciidamada morocco tababar laka tababaray dalka turkiga ahaana si laan tababaray intii markaas iyo ka shaqeeyeen diyaaradoon duuliyaha aan la hayna wararka qaar iyo warbaahiinaha weliba ayaa ku waramahayna in mareykan in morocco heshiiska kow toddobaatan milyan oo dollarka maraykanka ay la saxiixtay shirkadda gaarka langleeya ee bayrak ee dalka turkiga shirkaddan iyo weliba maamulku ee kuril kuri sodogay madaxweynaha turkiga rajab dayib ordogan iyadoo muddo sanadee diyaaradogoon markaas ee landhoofiyaya dalalka ukraine qatar iyo azerbaijan iyo dalal kale waa tahay dhegaystayaal barnaamijkii iyo la dareertan qodobka kale weliba uusa nagday sheekha caankeen dhaladee dalkii indiya zaki nai iyo weliba bartiis facebookaha dhegay qoraal uusa ka xaqiijow in kuriisha uusan weydiyahay gebar usa guursada qoraalka sheekha iyo weliba la dareere ee shuruudo iyo macluumaad usa la fadow usa ka fadow gabarta gabarti uusan guurii fadahay kuriisha oo laka magacaabo fariiq weliba xaas an raadyahay kurikay fariiq walibaan faday geber muslim eh oo fayla akhlaaqdiye kuriikayna walibaan fadaa geber noocasay eh haddaba walka ogaanay kuriika lan weydiiyahay gebartaas oo sheeqa caanka dhali kuriik waliba laka magacaabay fariiq zegnaik waliba dhaladay tobankii bili julaay kun sagaal boqol sagaaliyo afartii dhiririshay waliba boqol iyo toddobaatan sentimitir waliba hadda ku nooleya waliba hadda ku noole magaalo ku tirsan malaysiya waliba kuriikaska hadale afar luuqadood oo shaleh ingiriiska carabi ee urdi iyo hindiya walbarashadiis heerka shahaadi walbarashadiis heerka shahaadada koowaad waliba ka qaaday shareecada islaamka walibana kubahay jaamacad laka magacaabo isla ee jaamacad islaamiya oo laka magacaabo imaam maxamed bin sacuud oo ka taala riyaad sacuudi arabiya fariiq waliba ayaa xaafidal qur-aanka guulaysadii abaalmarino badan weliba ayaa daaci diinta kafaafio dalalka sacuudiga qatar talyaaniga bahrain iyo dalal kale oo yurubta iyo carabta kuma dheeb shuruudo lakafado gabarta kuriikas lan weydiiyahay weliba kow ku ahaa in gabarta nagata gabar muslimada ka dhalatii diinta islamarkaana iyo diinta xifdiisanta in gabartaasiyo nagata gabar sunniye dadaal badan islamarkaana hartishe karaamayaasa in gabarta ka hadala korta luuqadaha carabiga ingiriiska in gabartaas iyo hartishe ka dhiirigeliyi korta dadaalka dacwadda intii eta xaafidul qur-aan intii diyaaran eta intii degta malaysiya in shahaadada koowaad ee bajularka ee ka haysata diinta islaamka intii dhegaysatay dhowr daaci isla markaana ku wacdiyaan luuqadaha carabiga iyo ingiriiska intaas yuu shuruudaha usa harogi sheeqa caanka e weli barnaamijkii yaalada dareerta ergeyga maraykanka ee geeska afrika jeffrey fatlem iyo weliba buuse booqda doona dalka suudaan toddobaadyadaha dareera siduu isxaqiijiya siduu isxaqiijiyay wakiilka kureed maalmo kureed markii mas-uuliyiinta suudaan iyo xaqiijiyaan intay korseedan afgembil fadaay in la kuwiiqa awoodda dowladdaas kureed war hakubay madaxtooyadii warkaas laga xaqiijiyey dhinaga kale qoraal hakubahi aqalka cad ee maraykanka iyo weliba laga xaqiijay in wadahadalo dhinaga khadka taleefanka ee dhamari ra-iisul wasaaraha xukuumaddaas cabdalla xamduug iyo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha wakaaladda wararka royters weliba ay qortay in mas-uuliyiinta suudaan iyo xaqiijiyeen intii fashilmi iskuiskudaygii la fadaaya in laka afgembiya dowladda kumeergaarka ee weliba dowladdii xaqiijiday in afgembigaasi ay ka dambeeyaan shakhsiyaad daacad e madaxweynihii xukunka lakotori cumar xasan al bashiir taasay oo xukunka lakotori ee lamaada kun tomiyo sagaalkii afgembigii kacaanka militari on horseedii in dalkaas laka maamulo nidaam dimuqraadiya waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo golaha ammaanka guud ee qaramada midoobay iyo weliba ambareena falkii la fadaaya in laka afgembiya dowladda kumeergaarka ee suudaan us hogaamiyow cabdalla xamduug ra-iisul wasaaraha ku eeya guud ahaan weliba intaha gabagabeene barnaamijkii xog waran oo isan kula dareertaan raadiyo baydhaba barnaamijka weliba isinla dareerisa maxamed cali ee cabdinuur boor oona qaybta sannaada fadhiyey bantanu kulmaana barnaamijkan lamada ammaana allah